barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a o aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur axada bisha disembar waa lix sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo aan ugu talagalnay dhallinyarada waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
waxaan heeda kugu idhi holandaa warkeedii haddaad caaway heli layd baasaboorka hong kong carrigaad u heeyatay haleelada irmaan iyo hadhuurkiiyo galleyda iyo deegaanta hortii hoobtii caleemuhu hamashkiis la gaadheen habeen kuma nagaateen ee maxaad humaagyada harawsiga khayaalka ah dadka kaga hodaysaa
barnaamijka dhallinyarada maanta qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamij toddobaadla ah oo aanu kaga hadlayno hibada hal abuurka iyo weliba himilada dhallinyarada iyo weliba halka ay hiigsanayaan
dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka sidoo kalena waxaad maqli doontaan sheekooyin kale iyo weliba xubintii ciyaaraha oo aad kaga bogan doontaan inta uu barnaamijkani socdo dhinaca kalena waxaad dhegaysan doontaan wararkii caalamka oo haatan idinku soo maqan
aan ku bilaabe madaxweynaha dalkana maraykanka barack obama ayaa ahmiyadiisa ugu sarraysa diiradda ku saari doona in in dadka maraykanka ah ay amni ku noolaadaan isagoo ujeedin doona khudbadiisia waa khudbadiisa aan joogtada ahayn ee uu habeennimada axaddan ka jeedin doono xafiiskiisa gaarka ah ee ku yaala aqalkacad afhayeen u hadlay madaxweynaha ayaa sheegay in obama uu soo gudbin doono xogtii u dambeysay ee baaritaanka ku saabsan toogashadii maalintii arbacada ka dhacday california uuna ka faalloon doono halista ballaaran ee argagixisinimada iyo sida loo caabin karo khudbadda ayaa noqon doonta tiisii saddexaad ee uu kasoo jeediyo xafiiskiisa gaarka ah ee aqalka cad halkaasoo ah goob loo asteeyey amaba loogu talagalay oo keliya in madaxweyneyaashu ay ka sheegaan qaar ka mid ah hadaladooda ugu muhiimsan mas-uuliyiinta dalka yeman ayaa sheegay in qarax ka dhacay axaddan maanta ah dalkaasi lagu dilay duqa magaalada cadan iyo qaar ka mid a ilaaladiisa qaraxan ayaa lala beegsaday kolonyada duqa magaalada gafar maxamed saad isagoo kusii jeeday xafiiskiisa ku yaala magaalada cadan kooxda daacish ayaa sheegtay in ay iyagu ka dambeysay weerarka lagu dilay duqa magaalada cadan
qof kasta oo bini aadam ahi waxa uu leeyahay hibo eebe ku manaystay taas oo haddii uu helo fursad uu ku soo bandhigo laga yaabo in ay wax badani ka bedesho noloshiisa marka waan gartay caashay waa marka laga hadlayo dee dhinacii baad fikradaha iyo waxyaabaha dadku hiigsanayaan baan umalaynaya sheekadu waxyaabaha dadku ay hiigsanayaan waxyaabaha maskaxdooda kusoo dhacaa iyo waxyaabaha laga yaabo in mustaqbalka ay gaari karaan haddii ay u helaan cid ku gacan siisa dabcan kolba barnaamijkan way ku jiri doontaa barnaamijkan waxaad u xooga u saari doonaa inu xusinayaan dhegeystayaasha haddeer hal abuurka ama waxyaabaha cusub ee dhalinyarada soo kordhisay ama jecel inay sheekooyin baa ku jira taxana ah oo kale dhalinyarada laftigooda ay isku dayi karaan bal dhinacii curinta iyo halxidhaalayaashii iyo jacaylkii wixii in dib loogu soo irnoqdo waa qayb weyn oo kamid a barnaamijkan dhalinyarada maanta oan ugu talagalay in dhalinyaradu ay bal barnaamijkan si weyn ay ugu soo xirmaan haddaba toddobaad waliba waxaad dhegaysan doontaan barnaamij toddobaadla ah oo la magac baxay hibada iyo hal abuurka dhalinyarada oo aad ka dhegaysan doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh waxaana inala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya ismaaciil
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubin aad u xiiso badan oo aan ugu tala galnay in aan ku soo bandhigno hibada iyo hal abuurka dhallinyarada barnaamijkani wuxuu isugu jiri doonaa qaybo kala duwan qaybta hore waxaan kaga sheekayn doonaa hibada ama dhallinyarada la timaada curinta fikrad cusub ama shay cusub ku soo kordhiya bulshada ay la nool yihiin sidoo kalena waxaan ugu talagalnay in dhallinyaradu ay ka helaan xog ama macluumaad la xidhiidha sida ay uga midho dhalin karaan himilada ay leeyihiin haddaba ha moogaanina inaad ku xidhnaataan barnaamijkan qaybta labaad ee barnaamijkeenna ayaa isna ku saabsan curinta iyo hal-abuurnimada dhallinyarada gaar ahaan dhinaca suugaanta aan ku horraynay dalka faransiiska waxaa ku nool wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo khadar axmed xasan khadar wuxuu hindisay ama uu sameeyey bog dhinaca internetka ah oo ay ku kulmaan dhallinyarada gurdoonka ah mana aha oo keliya soomaalida hase ahaatee macaamiisha ku xidhan waxaa ka mid ah dad ajnebi ah iyo soomaaliba qaarkood durba waa iska heleen heshiiyeen oo isguursadeen khadar ayaa sheekada inoo dhammaystiraya khadar ku soo dhowo laanta afka soomaaliga ee v o a aada baad umahadsantahay walaal waan dhowahay maxaa kugu dheliyey in aad hal abuurto bog dhinaca internetka ah oo ay ku kulmaan dadka calafdoonka ah walaal waad mahadsan tahay ismaaciil waxaa igu dheliyey website noocana inaan hal abuuro horta markaygii hore baan iska jeclaa inaan wax cusub oo dadku soomaalidu inta badan mu isku dayataayo wax cusub inta badan ma keenaan marka markii hore aan jeclaa wax ka yara duwan dadka inaan sameeyo deetana waxaan arkay websiteyo fara badan oo inta badan warar iyo maaragtay waxyaabo noocaas inay soomaalidu u badan tahay marka waxaa igu soo dhacday inaan sameeyo website soomaalida iyo dadka maaragtay caalamku ay ku kulmaan oo iska guursadaan oo maaragtay systemkii diiniga ahaana aan nimo shuyuuq oo culimaha kala tashaday oo maaragtay iga caawiyey deetna website baan sameeyey hon marriage la dhaho geeska africa oo dhan ama caalamka oo dhan qof waliba uu soo geli karo oo uu qofkiisa ka heli karo marka waa iyo dadka ku jira ilaa hadda macaamiisha ku ah ee iska diiwaan geliyey boggan ee ku sheekaysta
dadka iska diiwaan geliyey qaaradii bay u badan yihiin qaaradda africa ay u badan yihiin soomaali baa u badan waxaa ku jira tanzanian baa ku jira ugandis baa ku jira kenyan baa ku jira sudanis baa ku jira cid walba cid walba way leeyihiin oo maaragtay dad yow fara badan oo qaarado fara badan iyo waddamo fara badan kasoo kala galay baa jiro oo isticmaala hadafka loo sameeye waxa weeye in dadku intay isdiiwaan geliyaan halkaa ku sheekaystaan labadii isfahmaana ay isguursadaan ilaa hadda ma jirtaa ciis ka guursatay ha ha way jirtaa ciis ka guursatay waxaa faamiliyo fara badan baa jiro oo iska helay waxaa kamida wiil iyo gabadh qaaradda africa iyo kala jooga iyo iyo norway iyo hargeysa kala jooga oo labada kun iyo lix iyo tobanka qofka marka labada qof meesha iska helaan halka aan kugu yara noqdo ismaaciil oo labada qof meesha iska helaan waxaanu ka codsanaa qofku markuu soo galo marka ugu horeysa waxaanu weydiinaa inuu diyaar guur u yahay oo guur uu diyaar u yahay qofku hadduu nooga jawaabo u dhaho guur baa diyaar aan u ahay waxaanu weydiinaa macluumaadkiisa inuu noo soo diro haddii guulkiisu success noqdo uu ku guuleysto oo aanu la sheergarayno la wadaagno dadka kale ee ku jira websiteka ku jira labadaa qof waxay noo soo direen warbixintoodii waxay kala joogaan hargeysiya norway xagaaga sanadka dambe iminka labada kun iyo lix iyo tobanka soo gelayana hargeysuu ka dhacaya iskugu tegayaan insha allah dabcan waa sheeko xiisa leh marka idinku sidee baa qofkan macluumaadkiisa aad ku hubisaan qofkan tusaale ahaan anaa soo galay haddaan doono macluumaad beena inaan isticmaalayo iyo inaan macluumaadkaygii saxaa isticmaalayo sidee baad ku hubisaan waa si fiican ismaaciil qofka waxa weeye anigoo kala ka adh minahoo ku jiro meshii controlayo wixii soo gala la socda qofku markuu sidaa usoo galo su-aalaha saddex su-aalood baan weydiinaa gur inuu diyaar u yahay meshuu joogo iyo contactigiisa xiriirkaaga inaadna siiso si bareefada baan qofka ula hadalaa qofkan in annaga laftigeega aan meshii dambi naga raacin oo laba qof oo ama dee qof been sheegayo oo kale qof kale in aananu maaragtay aananu aananu meshii aanu ka helin oo khaladkii annaga xaggeega marka dambe aan usoo usoo noqon marka qofkii inaanu telefonkiisa qoranno inaanu su-aashaa weydiino inaanu la hadalno inaanu hubino inaanu dabagalno deetana markaa kabacdi aanu wixii successful noqday ku guulaystay aanu usoo bandhigno shacabka ayaanu samaynaa waan gartay dabcan waxaad ii sheegtay dad kala duwan inay ku jiraan su-aasha ugu dambaysa hadaan ka dhigto waa garanay dadka soomaalida ah oo kale waxaa laga yaabaa adigu inaad la hadashid tusaale ahaan dadka afafka kale ku hadloo kale ee meelaha kale iska diiwaan geliyey yaa kaa caawiya
waxaa iga caawiyaa waxaa aniga keligay maaha laba inan oo kale ila shaqeeya website-kana waxaa ku qoran oo aan xataa markii aanu sameyneynay lagu qoray saddex luqadood baa ku qoran luqadda englishta luqadda faransiiska iyo luqadda sawaaxiliga si qof waliba dadka dadyowga meelaha kasoo gelaya qof waliba uu dee u fahmi karo luqad u fahmi karo uu maaragtay meeshii ka helo qof kale markuu soo galo oo waddan kale ahay markuu soo galo ama english buu ku hadlaya ama faransiis buu ku hadlaya ama ama wuxuu ku hadlay english iyo faransiis waa common waa luqadaha inta badan ay u badan yihiin internationalka weeye hadduu africa joogo ama english buu ku hadlaya ama faransiis buu ku hadlaya luqada soo saddexaysa waxa weeye beriga africa laga hadla waa sawaaxili saddexdaasna waan kula hadalaa oo waa laiga caawiyaa intaanan fah fahmayn waa laiga caawiyaa markaas saasaanu kula xidhiidna aan kula hadalaa aad baad umahadsan tahay khadarow waxaan filayaa dad badani inay fikradda aad wala heleen aad baad umahadsan tahay khadarow aad adaa mudan walaal adaa mudan
barnaamijka aad dhegaysanaysaan wuxuu idinka imanayaa laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna qayb ka yahay barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aad xiisaynayso inaad ka qayb qaadato barnaamijkan ha mogaanin in aad farriin noogu soo dirto somaali at v o a news dot com ama aad booqato bogga v o a adiga oo ka heli doona barnaamijkan aan ugu tala gallay hibada iyo hal abuurka dhallinyarada dhallinyarada soomaalida arrimaha maankooda ku jira waxa ka mid ah waxaan sheegayaa inta aan weli guursane xulashada gayaankooda tahriibka oo isna saamayn ku leh qurbajooggii oo ay ka cabanayaan dhallinyaradii dalku oo ay leeyihiin haddii aad gabadh la sheekaysato waxaa soo degaya wiil baasaboor sita oo gabadhii kaa qaadaya sidoo kalena waxaa iyana dhallinyarada sheekooyinka dhex yaalla ka mid a jacaylka haddaba sheekadan soo socota oo taxane noqonaysa waxay ku saabsan tahay dood dhex maraysa dhallinyarada hal abuurka ah waxay salka ku haysaa ama ay taabanaysaa guurka tahriibka jacaylka iyo loolanka ka dhex jira dhaqanka soomaaliyeed iyo waayaha ay dhallinyaradu kala kulmaan waddamada qurbaha barnaamijkani wuxuu daba socdaa barnaamij hore uga baxay caweyska washington oo ay diyaarisay sahre ciidle nuur gobaad waa inan soomaaliyeed oo calafdoon ah hase ahaatee xulashada gayaankeeda waxaa adkeeyey iyada oo uu maankeeda ku jiro wiilka ay doonayso waxa ay ku xulan lahayd ma wiil dalka jooga ayaad xulataa mise wiil baasaboor wata oo ilbaxnimada dunida soo arkay ma wiil aad garanayso ayaad xulataa mise oday lacag haysta su'aalo badan oo noocaa ah ayaa maskaxdeeda ku jira haddaba yaxye yeebaash oo ah wiil isna dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa ayaa isagu maansadan kula garnaqsanaya gobaad waxay ka waramaysaa dhowr qodobo ama dhowr mawduuc oo isugu jira tahriibka iyo iyo iyo jacaylka dhalinyarada iyo dhoofka iyo waxyaaba caynkaasa waxay odhanaysaa sow galab mareegaha internetka maan gelin hadba gebi jalleec iyo kanka guur u guurtii sow maan u guda socon laba wacad u gaariyo guur isu diyaarsho yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin meherkii dadku sii galbinayaan badanka waa tan maalmahan waxa la sameeya wax coming soon la yidhaahdo oo labadii oon isba mehersan baad arkaysaa iyagoo iska laalaado meelaha mareegaha yaalla yarad la isku doonshiyo gacanqaadka iyadoon laba gaadhin meherkii dadku sii gelbinayaan hambalyada isgudubtaa dhegihii igoyso la yaabgooni daaqii inta aan gayaankii indhihii ku yara gubay sawmaan yartii garan haye gabadh beri ka shaydiya gunta beerka saaqdoo jacayl guuna laabtiiyo wadnihii ku gunudo wacadkiiyo garnaqashada axdi ila guddoontoo gacan saydh mar qura uun ged kaleeta noqotiyo alla waa gobaadii waa gobaad lafteedii dee way kugu dhacday yaxyo haye labadii labadii lamaanaan mid gartay moogta hoyo waxay ahayd mid xidhiidh horena dhex maray haye geed fariisigeediyo ninka guursanaya waa odaygu weynoo meelaha gariigiyo ka soo gooshay yurubta walaac iyo galgaladkii walbahaar lagoohii galiliyaygu tarantoo dharaaraanka siinkiiyo hurdadii ka dhiigo garashada warkaasaa nabar hoos gunaadiyo meel guudka aan dhiyey qolfihii ka guray haye anoo goob cawaysiyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha kundhinaysa socodkoo gaarinaysa maan arag anigoo maalin meel fadhiyaan arkay dabeed iyadii laftarkeedii oo ma garanaysaa socota malaha araggeedaad badheeman ku raadinaysa haye anoo goob caways iyo galab jooga meel kale iyadoo garaaraha gundhinaysa socodka hogaarinaysa maan arag alla waa gobaaddii waa gobaad lafteedii gacanqaad salaan liyo warguddoona dabadii nimuu ciil ku gaaxdo waxaan ahay gunuus iyo nafta guux ku dilayoo muddo soo gubanaye waxaan idhi gobaadey maqlay inaad nin guunoo baasaboor galbeed iyo sita guunyo lacageed guri wada furaysaan waxaan idhi gobaadey jacaylkiyo gaddii shalay waa taad go'aankiiyo wacadkii margoysaye kalgacaylkii gaaxdiiyo ilmo gobo tidhaahdiyo dareenkiina gaasiray baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray wax allaali wixii daanu haysanay iyo jacaylkiiyo waayadeennii hore makaasaa beddelay haye waxaan idhi gobaadey aabbahaa garaad aabbahaa garaad iyo golo guurti weeye doorashada gugeedii goobtiiyo codayntii kun goor baan fartaydaa darayfoodka gacaloy aabeed markaa wuxuu ku jiray qolyihii baarlamaanka ee la doortay moog tahay markaa wuxuu leeyahy waagii aabbahaa la dooranayey boqol jeer baan anigu codeeyey askar gaatamaysaa dabadeedii garato gudub ii taxaabto waa taangu iyo bilo xabsi aanu galay shalay dhibintaanu golongolay ama gaajadaan qabay baasaboor galbeed iyo magariig ayaa tiray xabsi baabaan u galay baabu leeyahy moog tahay waxaan idhi gobaadey adduunyadu giraan iyo waa gala bacayno adoo guul fila ayaad ged kaleeta aragtaa misna gocasho sheekada waxaan uga gol leeyahay waxaan gabay farshaxan liyo tuduc iyo geeraar qoray ama aan lur ganac liyo gabayoo xistumi jiray dookhaagu gebigaba yurubaanu gooshiyo haddii uu giriigaa mar baan gudi lahaayoon qunyar goosan laayoon tegilaa galbeedkee maxaad ii gujayseed iiga tuurtay gebiyada wuxuu leeyahay haddii de gebigaaguba baasaboor uu ahaa de waxaasoo dhibay maad marayseen qunyar baan dee watan ama la tahriibe ama lasusoo dacwooday wuxuun baan samayn lahayo baasaboorkan soo qaadan lahay maxaad sidan ii jebisay buu leeyahy maansu intaasay ku dhan tahay ismaaciil aad baad mahadsan tahay waan gartay meesha yaxyo waxbaa ka dhacay bal waxaan sugaynaa jawaabta gobaad iyo weliba qolada dee qurba joogta ee aad tidhi fariimaha badan u dirtay waxa ay maansadaadan ka soo yidhaahdaan waxaase dooda yaxye markii ay maqleen isla markiiba ka soo jawaabay oo telefoon soo qabsaday maxamed haykal oo ku nool dalka ingiriiska isaga oo leh yaxyow qurba joogta waad ku yar fogaatay meelaha doob haari sheegto halabayste raantoo dhulka hooyo joogo heestiriyey baa yidhi inkastoon haliyey iyo hanad iyo fariid ahay hidde dhowrna aan ahay hanti iyo aqoon iyo hibe iyo buruud iyo hal adeegna leeyahay hollashada haddaan guur u hawoon lahaayoo haasaawo gabadheed inta aan u hagar baxo aqal heensaweyn iyo ku hamiyi lahaa gogol cillad bay hor joogto hablihiiyo gayaankii ila joogay heelkaasalow naga haleelo qurbajoog hayaan oo dalal horumar sheegtiyo holand iyo griig iyo haarow agteed iyo hanover kanad iyo hambekimiba hiyigoodu raaco si kastuu haco iyo hoori iyo nin liitiyo heeciye u yahay cadhan ama howlgow uu yahay kol hadduu waraaqiyo haysta dhalasho ciid kale haye iyo dan mooye hadal uuma celiyaan annagana hubaashii hoodh naguma qoystaan inkastoon hargeysiyo hobiye iyo nugaal iyo hiiraan docdeed iyo xamar halabadkeed iyo herar iyo wardheer iyo nogob iyo hargeel iyo haradii jabuuti iyo hawd iyo galduur iyo haradii harawiyo camuud iyo hoygii jacaylkee cilbi uu ka hoydii heelkii ka maqanahay bal haddana warmoogoo xogta waan hayaayoo howlaha dhulkii jira halna iguma seegay hawraarta taadii kolkan hoos u sii dayey cadho iyo huruuf iyo cay iyo habaar iyo hiirtaan iyo mooye hala qaato kuma arag haweenkana sidoodaba hoo iyo nin deeq loo huri kara adduun baa hanta oo aroosee kol haddii hankaagiyo hayntaada jeebkiiyo kaa hiishay waayuhu hiif iyo dhibaatihii hurgumiya caloolxumo nafta ha u horseedine hablahaana caashaqay ka hadh baan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay maxamed haykal oo dalka ingiriiska igala soo hadlay sidoo kale maxamed waxaad iyana ii sheegaysay in hablaha qurba joogta ah laftooda ay fariin ku yidhaahdeen naga gaadhsii yaxye fariintaa laftigeedu maxay ahayd waxaa maansida soo gashay inan iyaduna qurba joog ah oo si hogatuusa waxay ugu sheegaysa ninka dalka jooga waxaa inanta tidhi inamada hugmaaye halxidhaalayaashii hawreerta tiriye isku haysta meeshow inkastoon haweenahay haaraha dhexdiinaa hirar baan ku leeyahay iga hooye dhowr erey ninka soo hadlaayee dalka hooye joogow adigoon ishawlayn ama aan habaartamin hablahana u ciishoon waxaan heedha kugu idhi holandaa warkeedii haddaad caawa heli layd baasaboorka hong kong carrigaadu hayatee haleelada irmaan iyo hadhuurkiiyo galleyd iyo deegaanta hortii hoobtii caleemuhu hamashka isla gaadheen habeen kuma nagaateen ee maxaad humaagyada harawsiga khayaalka ah dadka kaga hodaysaa waan gartay aad baad u mahadsan tahay maxamed haykal dhegaystayaal intaas waxaa ku eg qaybtii ugu horraysay ee barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada dabcan silsiladani way u furan tahay dhallinyarada hal abuurka ah gobaad lafteeda waa la dhowrayaa waxa ay kaga jawaabto doodan ka kala timi london iyo hargeysa haddii aad jeceshahay in aad ka qayb qaadato barnaamijkan ha moogaanina inaad farriin noogu soo dirtaan ciwaanka aan internet ku leenahay ee somali at v o a news com tan iyo intaynu barna tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda waxaan idin leenahay sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
waxaa tahay ismaaciil xuseen farjar barnaamijka aad baan dhegta ugu dhigay laakiin waxaad moodaa barnaamijkani waa diyaarisha laakiin ma isleeda dhinac markaad ka fiirisan adigu barnaamijkani kuga haboonaaba
may horta oo baahidii adiga ku haysad barnaamijkani kasoo dhex saartay doodani dhalinyaro kala duwan ayay dhex maraysaa marka hore waxaan nihi dhallinyaradanbu sheekadani u gaar tahay waa gartay marka dood badan weeyo qurbo joogti iyo qolqol joogti cashay ways haysataa waa haysataa laakiin inantaa ugu dambaysay laftigeedu Ah, wiilashii waxaad moodaa inay aad ugu yar talax tagtay
waayo laakiin kolba dabcan waa sheeko soconayso inay wiilal badanna kasoo jawaabi doonaan wiilasha iyo gabdhaha intaas een, weliba waxaaba loo samaystay shabakado oy intaa ku xiriiraan oo intaa xogtii isku dhaafsadaan marka barnaamijkani aad buu uga habboon aadna waad umahadsan tahay barnaamijkani weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna dhinacii heesaha ayaynu usoo qabanaynaa kin khaalidan soo qaban koona caashay wuu ku banaan yahay layle iyo heesta hee heesta waxaa la yidhaha nagma
adaa nagmaay Waa.
nagmaay nagmaay intaa sugaya waa intaa inaad inaad inaad inaad inaad inaad soo qabataan ba sugayo intaas iyo codka kin khaalid
dunida adan kaa rabaa daayintuu abuuray dunida adan kaa rabaa daayintuu abuuray dooqayga ku raaco dooqayga ku raaco utabaday deeqay maankayga utabaday deeqay maankayga utabaday deeqay maankayga utabaday deeqay maankayga dooqayga ku raaco dooqayga ku raaco u dalbaday deeqay maankayga u dalbaday deeqay dhaqankayga se halkaan u sugayna nagma qaalid wuxuu yidhi taagsi maalin kale hala iigu dhigo cajaradii baa bato aad iyo aad fanaanka wadaagtaa.
fanaaniinta inta badan heesahooda kuwa ayaga malaha safka hore ugu jira kii khaalid wuxuu yidhi taasi malaha maanta mahay waa maalmaha kale soo xiga maanta marka heestaas ayaynu dhegeystayaasha usoo gudbinay haatan maxaynu xiga waa dhinay ciyaarahan umalaynayaa Ismaaciil.
haye waa jamaal axmed cismaan soo mah aad iyo aad
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal maanta waxaanu barnaamijka diiradda ku saari doonaa sidee bay kooxaha liverpool iyo arsenal ay rajo uga qabaan inay ku guulaystaan horyaalka dalka ingiriiska iyadoo kooxda liverpool dhowaantan macalinkeeda iska bedeshay islamar ahaantaasina macalin cusub ay la soo wareegeen jorgen club kaasoo waxdar ka dhigaya hadda naadiga liverpool iyo horyaalka dalka ingiriiska intuba arsenal oo dhowr hore fursado iskaga khasaarisay inay horyaalka kaalinta ugu horreysa hiigsato ayaa hadda waxaa la soo dersay dhibaatooyin dhinaca daawacahi haddaba arrimahani waxa ay la faaqidaya islam ahaantaasna igala qayb qaadanaya laba taageero oo kala taageera liverpool iyo arsenal waa xanafi cabdikariin oo muqdisho jooga taageerana kooxda kubadda cagta arsenal iyo cabdilatiif cumar oo magaalada muqdisho isna jooga oo taageera kooxda kubadda cagta ee liverpool waxaana warinaan weydiinayaa cabdilatiif bal isbedelka naadiga liverpool iyo sida rajo uu uga qabo inay wacdarada hadda ay sii wataan naadiga liverpool ay sii xoojiyaan horyaalkana kaalin wanaagsan ka galaan waa mahadsantahay jamaal liverpool waa naadi taariikh ku leh kubadda cagta adduunka hadday noqoto iyo haddii kale intaba waa hooyada champions leaguea ee dalka britain saa daraadeed macalin buu colob wuxuu sameeyey waxyaaba badan markuu imaanayay lix iyo tobanaad ayaan joognay haddana saddex lix dhibcood oo qura ah horyaalka noolaga ayaa oo keliya waa macalin ka adag ciyaartooydiisa go-aankiisuna adag yahay lana xisaabtama ciyaartooyda marka eh, hadda waxaad leedahay eh, dhibco ka yar intii markuu imaanayey baa en, horyaalkana looga hayaa Eh, rajada aad ka qabtaan marka inaad horyaalka ku guulaysataan rajo fiican baan ka qabnaa inaan ku guulaysano sababta yani premier league waa noqoto marka ugu horeyso aan ku guulaysano tani markii hore premier league aan rajadeena tahay macalin uu kalab nagu sheegay waxaan rajeynaya inaan noqdo ugu horeeyey ee u qaada premier league liverpool rajadeena aad u sareysaa sida waxaa ku magneed ay soo wada kaceen saraalistrig iyo dhammaan ay soo wada kaceen waa tahay eh, en, waxaan siinayaa markan xanafi cabdikariin arsenal aad taageertaa dhowr ciyaartooyna waa ka dhaawacin yihiin hadda xaaladda arsenal war naga sii aad bal maasan tahay jamaal ismaan iyo saaxiibka qabsiga jira cabdilbeed yani runtii waxaan isleeyahay kooxda arsenal iminka meesha igu rajo fiican tahay mareysa sababtoo ah inkastoo dee dhaawacyo yar oo maalmihii ugu dambeeyay alex sanchez iyo ay jiraan laakiin iminka waxaan filayaa oo macalin asniger oo runtii aan aan oran karo macalin khibrad weyn u leh arrimahan si ugu ugu ugu bixi yahay waxaan isleeyahay in aad buu usoo kabanaya maalmaha socdan waxaan filayaa dee laba iyo inaan ka tagnayo saddex iyo laakiin xiligan aan soo galno sababtoo ah dee waa macalin khibrad leh een, waxaan filayaana ciyaartooyda een, iminka een, dhaawaca ku jiro waxaan filayaa inay dib usoo kaban doonaan isbu- een, maalmaha socda dhinaca championka ka waran rajadiina waxay ku xiran tahay inaad badisaan oo weliba goolo badan ku badisaan si aad usoo baxdaan eh, wareega xiga ee champion leaga wallaahi runtii waa ka nasiib laakiin waxaan isdhahayaa championska insha allahu waxay ku xiran tahay dhaawaca dhaawacyadan mas-uuliya dhaawacay haysta kooxda arsenal abdaalweyne sar noqdo inay dib usoo kacaan waa taha waad mahadsantihiin Eh, kuwaas waxay kala haayeen cabdilatiif cumar yus xanafi cabdikariin Eh, labadiinuba aad baan idinku mahadcelinaya xubintii cayaarahana dhegaystayaal waa naga intaa aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha intaasna waxaa ku eg idaacaddayadii duhurnimo oo ku saabsanayd barnaamijka dhallinyarada maanta caashicud iyo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya intaan idaacadda galabnimo ku kulmin waxaan idinkaga teginaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh